فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullah soo dhowaada dhegaystayaal qodobadan caawa idinkugu hayno barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaa ka mid ah alkataa'ib oo baahisay muuqaal ay ku soo gudbinayso weerar toos ah oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho sidoo kale waxaad ku maqli doontaan dhuuxa wareysiyada beesha gaaljecel oo in ka badan toban neef oo geel ah ugu deeqday ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan jiidaha hore ee wilaayada hiiraan si ay sahay ugu dhigtaan waxaan idinsoo gudbin doonnaa kelimaad ay waxgaradka beesha ka jeediyeen munaasabadda oo ka dhacday magaalada boga qable dhegaystayaal qodobada aad sidoo kale caawa ku dhegaysan doontaan dhuuxa wareysiyada waxaa ka mid ah saraakiil ka tirsan dowladda federaalk oo daacad u ah xasan sheekh oo weeraray guddoomiyaha jasiira halkaana ku dilay laba qof oo uu ka mid yahay guddoomiyaha walaalkiis waxaad maqli doontaan guddoomiyaha jasiira oo arrintan ka hadlaya isagoo carraysan barnaamijka caawa waxaa kale oo aad ku dhegaysan doontaan guddoomiyaha ganacsatada suuqa bakaaraha oo ka warbixiyey dhibaatooyinka horseeday in saddex maalin oo xidhiir ah uu xidhan yahay suuqa ugu weyn ee soomaaliya ee bakaaraha waxaan idinsoo gudbin doonnaa xubinta faa'iidada caafimaadka iyo wararka caalamka ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag marka hore waxaan ku bilaabaynaa wararkii caalamka waxaana soo jeedinaya cabdiraxmaan beder maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay askarta sahaynadii uudda ayaa waxay daanta galbeed ka geysteen weeraro kala duwan oo ay ku waxyeelayeen shacabka riidka ciidamada gumaystaha yuguudda ayaa waxay saacadii la soo dhaafayeen maanta weeraro kala duwan ka geysteen deegaana iyo magaalooyin ku yaala daanta galbeed ee la haysto waxayna halkaasi ka geysteen xamlo xidhxidhitaan oo ay kula kaceen shacabka abariyada ee halkaasi ku dhaqan habeenkii xalay waxay ciidamadii u duxu ku galeen deegaanka silatul xaarisiya ee ku yaala galbeedka magaalada jiniin waxaayna halkaasi ku xidheen dhowr qofood oo shacab riid ah iyagoona rasaasooda oga qaaday guryo badan oo halkaasi ku yaala sidoo kale ciidamadii udda waxay xoog ku galeen magaalooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin alkhaliil naabolis dulkaram iyo duubaas waxaanay dhammaantood ka geysteen xadgudubyo kala duwan oo ka dhanna shacabka abriyada dhanka kale kooxda muqaawamada falastiin ee ka dagaalanta daanta galbeed ayaa waxay geysteen weeraro xoogan oo lagu naafeeyey cadowga iyagoona qarxiya gaadhi gaashaaman oo ay leeyihiin ciidamada saynada dagaallo xoogan oo laisku adeegsaday hubka noocidiisa kala duwan ayaana ka dhacay qaar ka mid a magaalooyinka daanta galbeed waxaana dagaaladaasi looga itaalroonaaday ciidamada yuhuudda ciidamada kuuriyada koonfureed ayaa ka baxay furimaha dagaalka yukrain askarta kuuriyada waqooyi ee ka barbar dagaalamayay ciidamada ruushka ayaa lagu waramayaa inay iskaga insixaabeen furimaha dagaalka ee dalka yukrein xogaha leelaya ayaana waxay sheegayeen ciidamada kuuriyada waqooyi laga saaray magaalooyin badan oo ay ka socdeen dagaalada ugu adag ee dhexmaraya ciidamada ruushka iyo kuwa yukrein gobollada sida gaarkaa looga saarayna waxaa ka mid ah gobolka kiriski halkaasoo muddooyinkii dambe ay ka dhacayeen dagaal aad u qaraar warbixinay soo saartay waaxda sirdoonka ee dowladda kuuriyada koonfureed ayaana waxaa lagu sheegay inay sameeyeen baaritaana ku aadan sababta rasmiga ee keentay in ciidamada kuuriyada waqooyi ay ka insaxaabaan fagaaraha dagaalka balse waxay sheegeen inaysan helin wax xogaba midaasi ku saabsan si kastaba ciidamada kuuriyada waqooyi ee dhexda ka galay dagaalka muddada dheer u dhexeeyay ciidamada ruushka iyo yukrein ayaa waxay noqdeen kuwa si aaddah loogu baabiyey qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaan la sheegaya inay gacanta ku dhigtay xukuumadda kiyef waxaana hadda lagu waramayeen kim jon un uu doonayo in askartiisa lugaha uga saara halaaga daran ee ay kala kulmeen fagaaraha dagaalka yukrein ciidamada ilaalada kacaanka ee iiraan ayaa hogaamiyaha guud ee iiraan ka dalbaday inuu meesha ka saara fadwadii mamnuuciisa iyo adeegsiga hubka waxgumaada mas-uuliyiin sare oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka ee dowladda iiraan ayaa waxay u soo jeediyeen hogaamiyaha guud ee dowladda iiraan cali khomeyni inuu meesha ka saara fadwadii mamnuuciisay in dowladda aysato hubka waxgumaada ee nukleerka cali khomeyni ayaa sanadkii labada kun iyo shanta intii lagu guda jiray heshiiskii ay soo jeedisay hay-adda xakamaynta hubka ayaa waxuu qalinka ku duugay sharici dowladda iiraan u diidaya in haysato ama adeegsato hubka sida daran wax u gumaaday ee nukleerka wixii markaa ka dambeeyeyna dowladda iiraan ayaa si aada u xakamaynaysay hubkeeda manaysan gacanta ku dhigin bamka nukleerka ilaa inuu socday iskudayo hubkaasi ku samaysanaysa mooyaane mas-uuliyiinta ciidamada ilaalada kacanka ayaana waxay hadda dalbadeen in fadwadaasi meesha laga saaro loona ogolaado inay gacanta ku dhigaan bamka nukleerka si ay iskugu difaacaan haddii ay la kulmaan weerar kaga imaada dhanka dowladaha reer galbeedka ama maamulka yuhuudda muddooyinkii lasoo dhaafay waxay warbaahinta si aada u tabinaysay arrimo la xidhiidha damaca iiraan iyo ku aadan samaynta bamka nukleerka ugu dambayntii donald trump ayaa sheegay in kuuriyada waqooyi la samayni doono cilaaqaad wanaagsan isagoona ku sifeeyey in dhulkaasi uu yahay hanti muhiim ah madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka oo tanii markii uu yimid kursiga aqalka cad ku howlanaa dejinta qorshayaal uu sanaadiiqda maraykanka ku keenayo hanti aad u fara badan ayaa waxuu markaani hamiyey inuu gacanta ku dhiga dhulka kuuriyada waqooyi dowladda kim jon un uu la sameeyey xidhiir wanaagsan hadal uu jeediyey dhowaan ayaana waxuu ku sheegay inuu doonayo inta uu joogo kursiga aqalka cad uu cilaaqaad wanaagsan oo ku dhisan dana gaara la samaysan doono dowladda kuuriyada waqooyi isagoona sheegay in kuuriyada waqooyi ay tahay hanti muhiim u ah dalka maraykanka taraam ayaana wuxuu madaxweynaha kuuriyada waqooyi la kulmay muddo xiliedkiisii hore muddo laba goor ah kolkaasoo uu ku fashilmay inuu xidhiir wanaagsan la sameeyo balse iminka ayaa waxuu isku dayaya inuu mar kale isku dayo inuu cilaaqa wanaagsan la sameeyo kuuriyada waqooyi wararkii caalamka dhegaystayaal caawa wanaga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم hagaag al-kataa'ib ayaa baahisay muuqaal ay kusoo gudbinayso weerar toos ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen degmada dherkenley ee caasimadda magaalada muqdisho muuqaalkan ayaa soo bandhigaya dagaal toos ah oo ay xilli habeen ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadayaan xarun ay lacagaha isbaarada ku qaataan ciidamada dowladda federaalka oo ku taala degmada dherkenley gaar ahaan buurta cali goley waxaana la arkayaa ciidamada dowladda federaalka oo dagaalka kadib lagala wareegay goobta mujaahidiinta oo howlgalka sameynaya xarunta iyo meydadka ciidamada dowladda federaalka ugu dambeyntii waxa uu filimka soo bandhigayaa hub iyo agab kale oo lagu soo furtay howlgalka ka dhacay magaalada muqdisho
ميلا دقيقة فمت يا ضفدع الشغب هذا أوان نجوم الغر في أفق طرت عليه غيوم يوم القمر والغيب هذا أوان سير الأسد في زمني أدنى الدقيقة فمت يا مدع الشغب هذا أوان النجوم المر في أفق طغت عليه غيوم القهر والغلب لقد تهدم للأصنام والحطم الله أكبر حق حق دولة الصنم لقد جهنم للأصنام والحطم أحطم أراضي لأمريكا وجمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب هل من مزيد الأيام سادحة فتنزف الدم أمريكا من الركب ذوقوا العذاب جنود الشرك لست أرى إلا بقايا عظام من أبي لهب هل من مزيد هل الأيام سادحة فتنزف الدم أمريكا من الركب ذوقوا العذاب جنود الشرك لست أرى إلا بقايا عظام من أبي لهب الله أكبر حطم حطم دولة الصنم ذاقت جهنم للأصنام والحطم الله أكبر حطم حطم دولة الصنم ذاقت جهنم للأصنام والحطب
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qeybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan sii tallaabsanaynaa beesha gaaljecel ayaa saddex iyo toban neef oo geel ah ku wareejisay munaasabad ballaaran oo ka dhacday magaalada buqa qable ee wilaayada hiiraan waxayna ugu talagaleen geela in ciidamada mujaahidiinta ee jiidaha hore ay sahay ka dhigtaan haddaba marka hore waxaan idinsoo gudbinaynaa odayaasha dhaqanka ee beesha gaaljecel iyo kelimaadkoodii munaasabadda بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبين نستعين أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد waxaan wareejinaynaa annakoo ah odayaasha beesha gaaljecel ee geel saddex iyo toban neef ah ha uu talagalnay mujaahidiinta oo furmaha oo ku jilib xiran oo ilaahay kitaabkiisa difaacay inaan ku wareejina annakoo odayaasha reer gaaljecel aan soo aruurinay waxaan ku wareejinaynaa ogaaskayna ogaas xuseen ee ogaas cabdulaahi ogaas maxamed ayaan ku wareejinaynaa asigane waxaas ku sii wareeji doonaa walaalaha furmaha joogo shalay maanta ayaa aruurinay Ee, intaan biseen maku eka waa halahaan dhiigjoojina ugu talagalnay ina la sii gaarsiiya Ee, ilaahay subxaana watacaala dadkii soo bixin allahu barakeeya dadka cadowga la xisaabtamaane ilaahay caafimaad ha ku siiya haddii nahay odayaasha beesha gaaljecel cid noo dirti male annakaan qaadannay inaan bixinna ummaddayna aan ka qaadna cadowga ilaahay oo kitaabka ilaahay la dagaalamaa ina lagu jibiye ayaan soo aruurinay walaalaha oo cadowga hortaagan garabkiinaan nahay cadowga la xisaabtama annaga haddii nahay odayaasha beesha gaaljecel horayaan beeca u qaadannay waa niila joognaa haddii dhaawacantiinaan niila dhaawacannahay haddaad xanuunsantiinaan niila xanuunsannahay haddaad furun ku jirtiinaan furunta niigula jurnaa kistaan yaroon iigjoojinta ogaaska aan ku wareejinnay hordhac waaya waa soo socdaa cadowga la xisaabtama ilaahayna waxaan ka baryaynaa inaan cadowga ummadda islaamka dhibi ilaahay ina sijibiya dadka ummadda oo soomaaliyeed oo cadowga ku hoosnool waxaan ka codsanaynaa ina gaalada aan la xisaabtan gaal waa garanaysiin gaal gaal waa gaal sidiisa dhan waa noola caddeey annaka cadowga aan leenahay waa gaal ciidanka gaal jeceloo diyaarsan wax loo diyaare oo hubka aan ugadanayna cadowgiisa waa gaal gaaladaas in iska dhicinaan rabnaa gaalkaas ninkii garab oo soo siiyane gaaladaas noola mid yahay haadaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi
bismillaah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walaalayaal haddaan nahay beesha gaaljecel geelaan waa saddex iyo toban neef odayaashii beesha gaaljecel aa soo wareejisay annagana waxaan nahay dhalinyartii beesha gaaljecel waxaana diyaar u nahay naf iyo maal inaan dagaalanna gaal meel kastoos joogo aan ku weerarna taas waxaa waaya innaga dee beesha gaaljecel nahay gaal garabna weligaan uma noqonin mana u noqon doono mana u noqon doono waxaan diyaar nahay naf iyo maal inaan ugu hortagno waxaa waaya intaan waa dhiigjoojin intaan iyo tobankeedana waa soo socotaa waxaa waaye beesha gaaljacel intaanay keentay saddex iyo tobankaa neef ay keentay intaanay ku ogdana lama dhahaaya bilaa waaye intaasoo daba socotana aa ka badan insha allah naf iyo maalna diyaaraan la lahay odayaashii doorkooda waa soo qaateen doorkii dhallinyaradana anoo ah ku hadla af- dhalinyarta katiibada sheekh xasan barsana naf iyo maalna diyaaraan la nahay odayaashaas waa odayaashayna meeshii na geeyaana aanu ku noolaanaynaa aanu ku dhimanaynaa wabilaahi towfiiq bismillaah alxamdulilah meeshaan waxaan ugu hadlaynaa geela dhabarkayga taagan oon u wadna maxaan ku idhaahdaa mujaahidiinta furunta ribaadka ugu jirto aan ugu deeqnay saddex iyo toban neef oo geel ee waaye furunta nimanka ku jiro oo mujaahidiintae waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay aas u kaalmeeyo kaalmadaas ilaahay aa maxaan ku idhaha ugu dalbaynaa ilaahay hala jiro annagana ma ciigiinnaa nahay geelaan had arkaysiin geel boqol ahaa soo daba joogo kistaan sii barakaysta degdegna waxaa idinku soo gaaraya geel boqol leh oo ribaadka aad u- ugu talagalnay oo mujaahidiinta haddii alla idma- aan maxaan ku idhahdaa hayahe aan ugu talagalnay aa soo daba joogo haddii nahay beesha gaaljecel oo gobolka hiiraan maciigiinnaan nahay haddii alla idma nimanka ku jiro gaalada gaala raaca eh, oo maxaan ku idhaahdaa hayahee nimankaas waxaan leeyahay ka tawbakeena gaala idin afiici ma haysa ka tawbakeena gooray goor tahay ka tawbakeena haddaa tala idinla siman tahay haddiid ka tawba keeni waysiino haddaad kashalaayi doontiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبعد walaalyaal maanta waxaan halkan ku wareejinaynaa geel dhan saddex iyo toban halaad annagoo ah beesha gaaljecel beesha gaaljecel weyne saddex iyo toban halaad hordhig waaya waxaan ku wareejinaynaa ogaaska beesha gaaljecel asaga oo geyn doona insha allaahu furunta safka hore geelaas waxa waaye walaalahayn mujaahidiinta ee ribaadka ku jiro hore dhac waaye inay dubi ka dhigtaan intay laga soo qaadine shalay iyo beriga baan ka aruurinay meesha hadda aan joogno ilaahay sadaqa ha ugu dhigo mujaahidiinta waxaan u sheegaynaa garabkeenna inaan taagannahay haddii nahay beesha gaaljecel inaan hore idinka jirno inaan midig idinka jirno inaan bidax idinka jirno inaan gadaal idinka jirno biidnillaah marna maalin qura ama cawo ku- ha ku hurdina beesha gaaljecel xaggeeda inaad kaliciifaysiin ilaahay idinkiis annaga gaala colaalna nahay gaala heshiis lama ihin allaahu akbar ciddii gaalo waddane heshiis lama ihin waxaan qaadanay ilaahay kitaabkiisa raayadaa garabka noo saaran ilaahay kitaabkiisa annaga waxaan u galnay beeco muddo laba iyo toban sano ka hor aan beeco galnay beecadaasaan ku galnay show walaalayaal beecadiin la galnay abusubeeri allah u naxariisto oo abuu cubayd aan ku jidiidanay meesha la yidhaahdo baarooble annaga dib ugu noqon ma hayno dadka usoo hanqaltaagaayo beesha gaaljecel qorraxsinka waxaannu sheegaynaa gaaljecel waddankiisa nabad waaye islaannimaas ku joogaa gabartiisa iyo wiilkiisa iyo odagiisa iyo culammadiisa iyo caamadiisa diinay qaateen dadka qorraxsinka mar walba hadlaayo waxaannu sheegaynaa afkoodii ay qorraxsin ku dhufanin ninkii qabiilkiisa dabgeli gurigiisa nin gubay aa raba gurigaayna inuu gubo waxaan la hadlayaa ninka liira cali jeyte afkiisa maalin walba wuxuu leeyahay qorraxsinkaan u socdaa qorraxsin haddaad imaaddo cali jeytow baktigaada uraala hataa wax ku duuga la arki maha baaqaas waxaan ku siinaa baktigaada bariga waxaa laga yaabaa bil ka bacdi ama maalmo ka bacdi wax ku duuga inaad hesho wallaahi suma wallaahi baktigaada ku uraa afkaada qorraxsin ha ku soo taagin qorraxsin waxaa degan qabiil qabiilo badanaa degan qabiilka ku soo xiga waa beesha gaaljecel ansaar waaya ilaahay dartiisa ansaar u tahay annaga gaaljecla soo hanqal taagin kuwa ka dhashay oo murtudiintaanu soo hanqal taagaynin adigoos webiga noo dhexeeyo oo riddaa inay tidhaahdo maalin walba ee qorraxsinkaa ii dhimin baktigaadaa qorraxsinku uraa odayaw fajaysta ahow haddaas ilaahay hanuunkuulu dan leeyahay allah ku soo hanuunay haddiid hanuun laheenne qorraxsin waa ku baktinaya afkaada daba haddaad qorraxsin tidhaahdo wallaahi suma wallaahi gaaljeclaa iska fiirinay meeshaad ku hoytaan kuugu imaanaynaa intaasaan ku soo gaabinaa haadaa wabilaahi towfiiq السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وما عند الله خير وأبغى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون أولا الله سبحانه وتعالى ينمهد علينا نقدق مسلمين انت كذب ولا ليال سيدا أركيسان باشي إيجالان هذا ماشي جوغو isuma dhikimaan waa wax yaroo hordhac ah ee loogu- si degdeg ah in walaalihii furmaha ku jira in loo geeyo loogu talagalay ku talagalkii iyo wixii loo- ay- beesha ay ku talagashay way dabeeyaan maalmaha nugu soo foolan waa insha allah waad arki doontaan waxaan codsanaynaa marka intaa yaroon maxaa la yidhaahdaaye hordhaca ah inaad naga sii guddoontaan annagana waxaan ku wareejinaynaa ogaaska beesha ogaas xuseen ogaas cabdulaahi walaalihii furmaha ku jiray ee garab iyo gaashaan aan isu ahayn aan la dhiminaynay dhaxanta aan la qaybsanaynay gaajada aan la qaybsanaynay xabadda aan la qaybsanaynay waxaan leenahay ayagana isbiru sabra ajar xisaabsada insha allahu miciin ayaan nahay garabkiinaan buuxinaynaa gaashaan ayaan idin nahay gurmad ayaan idin nahay insha allahu walaalaha muslimiinta reer soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa in walaalaha mujaahidiinta garab la siiyo gaashaan loo noqdo ciddaan wax u tarayninna ay wax u dhimin ilaahay kitaabkiisa la maalgashto waan ku bara- barwaaqownay waan ku dhaqannay ilaaha nooga gargaaray waxaan ugu baaqaynaa marka guud ahaan walaalaha muslimiinta oo deriska annahay gobolka nala degan in ay ilaahay kitaabkiisa wada difaacno aan maxaa la yidhaahdaa garab iyo gaashaan u noqonno gaaladana aan ka noqonno beri kana hor imaadno aan diidno xiriirkooda aan goyno la dagaalanno qalbiga aan ka nacno intaasna waxaan ugu baaqaynaa walaalaha deriska reer gaal jecel aan leenahay faanol fara kama qodno cadowgii waa isoo gaashaan buursaday naftiinna iyo maalkiinna waxa lagu dagaalamayo ilaahay kitaabkiisa lagu difaacayo oo lagu xisaabtamayo ka mid yihiin muslimiinta ansaartahoo lagu xisaabtamayo ayaad ka mid tihiin jiif ma jiro maal dib loo dhigaayo ma jiro lax jecla ma jirto maalka ha la bixiyo nafta ha la bixiyo ducada ha la wado soo jeedka ha la badiyo akhiiran geelan hadda waxaan ku wareejinaynaa ogaaska beesha ogaas xuseen ogaas cabdulaahi waa saddex iyo toban neef asigana waxaan leenahay ogaas meelihii loogu talagelay insha allahu waxaan rajaynaynaa in si deg deg aad ku gaarsiisid walaalihiina aad ugu tegi doonto xoolaha ku wareejinteedna nooga tacsiiyey wix- wax u qalma ma aha waxa aan dhiibnay fariin naga gaarsiiyey in jidka ku soo jirno waxaan iyo wax ka badan iyo wax u dhoweyn aan soo wadno naf aan soo wadno rag fara badan aan soo wadno hubkii beesha ay haysatay aan soo wadno jidka aan ku soo jirno fariintaasna naga gaarsiiyey wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maalimay garoone maalimay garoone mugdi maalimay garoone magacayna waa mujaahid miinku been kumari maayallane mowlahey waaya magagweyne gaal jecel ninkii meyd malaynaaya miigii magaalaan jirnaa waa ismoodnaahe martidaayna mirimayna ii meel la joogaayna martidaayna mirimayna ii meel la joogaayna maay halaad waxaa meyracnaa meel yaroow araye maay halaad waxaa meyracnaa meel yaroow araye wax maraykan soo maharsadoos milif u soo yeelay magagaayna laga heli mahaa ii meel la joogaayna miinku been kumari maayo allane mowlahey waaya waa mujaahid waa mujaahid magacaayna waa mujaahid mugdi maalimaa garoone magacayna waa mujaahid mugdi maalimaa garoone magacayna waa mujaahid mugdi maalimaa garoone magacayna waa mujaahid gunaanadkii waxaa munaasabadda ka hadlay ugaas xuseen ugaas cabdulaahi oo ah ugaaska beesha gaaljecel بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله الحمد لله إلها مهد إسكال جيبيي عدو الله تبارك وتعالى إمال مهان وذي سقود يضع إنه كبا بيو البابد كحر إلهي تبارك وتعالى بحكيم تيسو البابد سكحر دوني إلهي تبارك وتعالى جيبيي الأمة هدينا الحمد لله رب العالمين إيه، إله تبارك وتعالى كما هدسن mahad aan la soo koobi karin maanta waxaa jiro iyo waaqic aan ku noolnahay iyo cadowgii soo maaragtay ruqaansaday ee nooc walba lahaa ee cid walba soo adeeg allihii jebiyey alxamdulilah rabbi alcaalamiin bacd alxamdulilah tabaaraka wa tacaala waxaan u mahadcelinaynaa wilaaya islaamiga ee hiiraan oo khaasatan jabhadda wilaaya islaamiga hiiraan ee maaragtay shafka u dhigtay cadowga alla tabaaraka wa tacaala garabkooda ha galo inta ka shahiidin alla tabaaraka wa tacaala shahaadada wax ka aqbalo inta dhaawacantayna dhaawac allaha u shaafiyo cadowgaas ay shafku u dhigan alla tabaaraka wa tacaala gacantooda ha ku cadaabo waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin ugu dirayaa dhammaan mujaahidiinta khaas ahaan ragga mujaahidiinta ahaa ee qadiiddaas maaragta ilaahay tabaaraka wa taala u qadaray furinta tagay cadow alla tabaaraka wa tacaala baabi'iyey maantaan ugu dambaysay goobahoodii la wareegay dhabarka u saaray waan u mahadcelinaynaa waan u hambalyaynaynaa dhammaan muslimiintana waxaan leenahay waxay noo tahay farxad iyo maaragtay wax weyn khaas ahaan reer hiiraan in maanta cadowga alla tabaaraka wa tacaala uu jabo ee ma aragtay dhirbaxtadaas ku dhacdana alxamdulilah rabbil caalamiin waan ku faraxsannahay si qaas ah reer hiraan aad bay noo taabanaysaa waanu ku faraxsannahay waana soo dhaweynaynaa intaa kadib ee halkaa waxaa ka muuqdo oo aad arkaysaan waa geel saddex iyo toban neef ah ay ugu wareejiyeen nabadoonnada iyo noqobada beesha gaaljacaal ee reer hiiraan akhyaarteedii waxaan leenahay waa idinkala wareegay jazaakum allahu khayran waxaanu ku wareejin doonaa insha allah hadduu ilaah yidhaahdo raggii shaqadaa lahaa furinta ayaan geyn doonaa insha allahu tacaala raggii jeyshka ahaa ama ciidankii furmaha joogay inaan u geeyo oo aan gacantooda geliyo insha allahu tacaala ugu ballan ilaahina waxaan idin weydiinaya insha allahu tacaala meesha aad ka soo bixiseen wax khayr qaba iyo beddel khayr qaba allah idiin geliyo insha allah hadduu ilaah yidhaahdo intii dhiibtay iyo nin walba mogta kaalintaad ka geysateen iyo xoolaha soo aroorseen xoolaha alla caafimaad idinku siiyo nasri iyo wanaag iyo diin ilahay tabaaraka wa tacaala guryihiina ka buuxiyo reerka waxaan leeyahay sida aad sheegteen geelan saddex tobanka neef ah waa hordhac wuxuu hordhac u yahay geel badan oo soo socda insha allahu tacaala kanna waa idinkala wareegay meeshii looga talagelayna waa geersiin doonaa dhammaystirkii insha allahu tacaala inta dhinneedna waa laydinka rabaa sidoo dhaqsiyaha badanna insha allah hadduu yidhaahdo waa idinka fadhiya soo dhammaystiro ayaan leeyahay sidoo kale waxaan halka rabaa in baaq ugu jeediyo guud ahaan reerkan odaygu u ahay oo khaasatan katiibata sheekh xasan barsane waxaan leeyahay wakhtigiina ayaa la joogaa maalmahan insha allahu tacaala howlihiina iyo shaqadiina waad wadateen doorkiina ayaa la jooga insha allah hadduu yidhaahdo la xisaabtankii cadowga ayaa bilowday kaalintiina iyo meelihii lidinku aadeen kasoo dhalaashaan insha allah hadduu yidhaahdo waa ballantiina isaan ku ballan insha allahu tacaala marka waxaan dhihi lahaa dadaalka aad wadaan insha allahu tacaala iyo maalin hore meelahan isku aragnay iyo qaabkaad wax u wadeen insha allah diyaargarowgiinii iyo furimihii aad joogteen si adkee insha allah hadduu yidhaahdo cadowgaasaa ku dhabarjibin laheedeen shaqadiina aad ku qabsan laheedeen ilaahay tabaaraka taala kitaabkiisa ugu nusrayn laheedeen hore u sii wada insha allah ayaan leeyahay guud ahaana beesha waxaan leeyahay wartalow maanta waxa loo socdo oo maaragtay duulaanka lagu yahay waa allah tabaaraka wataala kitaabkiisa waa nasrigan iyo diinta aad haysataan marka waxaan ilahay ilaahay tabaaraka wataala kitaabkiisa inaad maaragtay ilaashataan danteenna ku jirto danta muslimiinta ku jirto xaggiina cadowga yuusan ka soo fakarin horena waad u difaacdeen meelo badanaad ku difaacdeen haddana wakhtigiina ayaa la jooga insha allahu tacaala katiibada iyo guud ahaan reerka waxaan leeyahay la diyaargaroobo nin walbow soo diyaargaroobo soo istaag ayaan leeyahay insha allahu tacaala qabaa-id kala hiiraan waxaan leeyahay war qaraabooy maanta bari iyo qoraxsin reer hiiraan kalama laha waxaan haysanay nabad iyo amniyaan haysanay cadowga alla tabaaraka wataala duulaankaa soo qaaday qaas ahaan reerka maanta dabka lagu haloo sii gelinayo ee dhibta iyo balaayada maalin walba la dhex taagan yahay ee ilmahooda ay barakacayaan ee rafaadka taagan tahay waxaan dhihi lahaa war dagaalkan maanta socdo ee diimeed oo mogta gaalada ay wado ee diinta lagu wado mid maaragtay maanta loo caal heli karo ma aha marka waxaan dhihi lahaa insha allahu tacaala inaad ka waantowdaan ilaahay tabaaraka wataala kitaabkiisa usoo joogsataan ilaahay kitaabkiisa maaragtay wax ka weyn oo ka khayr badan oo adduunka hayeella ma lahan ase dastuur aan ahayn oo shaqayn karana ma lahan oo shaqayn doona marka asigaan isla difaacanno cid walba oo kusoo xadgudubtana yacaan iska dhahan haddii la dhihi waayo sida maanta meelaha murtadiinta ay joogta ee qabaa'ilka muslimiinta qoryaha isugu dhiibta ee fidada ay u taagan tahay ee la isu dilayo ayaa la rabaa in la gaarsiiyo horena waan u sheegnay haddana waan ku celinaynaa mooryaannimo iyo diin la'aan dooni mayno cid walba doontana waxaan leenahay ama jeyta ha ahaado ama cid walba ha ahaato waxaan leenahay ka waantoobo qodobka kale oon raba wuxuu yahay inandha ugu dambeeya qolada murtadiinta guud ahaan qaas ahaan kuwa naga dhashay walaalka baqa tabaaraka wa tacaala war maanta waxa aan haysanno ee nabad iyo amni iyo diin ah gaalnimo iyo kufri ku bedel cid aan ka yarayna malaha war nimo idinkan ha ku ceeboobina oo adduun ha ugu ceeboobina oo qiyaamana naar iyo cadaab ha ku gelina ka waantoobe toobadkeena waxaadna ogaanaysaan dadaal walba jihd walba bixiya cid walba soo adeegsada cid walba soo dira insha allahu tacaala beesha gaajo dhulka ay leedahay kitaabka alla waxaan dhahay maka shaqayn doona insha allah dulayraad asiga ayaa mogtahay marjicno asiga ayaan leenahay asigaas waxaan ahayna ka tala qaadan mayno insha allahu taala asigaasaana difaacayna insha allah hadduu la yidhaahdo gunti iyo gabagabadii waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala ku mahadsan ee noo suurageliyey maanta inaan walaalaha reer gaaljacael beesha gaaljacael ah ee nabadoonadeeda geelaas inay keeneen waxaanu ku wareejin doonaa insha allah hadduu la yidhaahdo meesha eelaad furamaha nagayn doonaa هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qeybaha dhexe ee barnaamijka ayaan isla maraynaa suuqa bakaaraha ayaa maalintii saddexaad xirnaa maanta xasan mira dhiif oo ah gudoomiyaha ganacsatada suuqa bakaaraha ayaa ka warbixiyey dhibaatooyinka horseeday in saddex maalin oo xiriir ah uu xiran yahay suuqa ugu weyn ee soomaaliya ee bakaaraha waa gudoomiyaha suuqa bakaaraha xasan mira dhiif meeshan ganacsatada gobolka banaadir waxay iskugu timid eh, waxyaabihii suuqa bakaaraha iyo suuqyada kale ee gobolka banaadir ka jiray labadii maalmoodoo ugu dambeysay oo runtii isku socodka ganacsiga uu aad u xayirmay sababna ay u ahaayeen amaro qaldan oo ka imaanayay eh, wasaaradda maaliyadda iyo ciidamada nabad sugidda oo maaragtay ay la socday oo amaradaas ay qaadanayeen kuwaasoo dadkii ganacsatada ahay ee joogay argagax iyo maaragtay cabsigelin iyo cagajuglayn ay ay u xidha ay kaga carareen eh, baqaaradoodii iyo meelihii meheradda ahay oo ay joogeen oo loo sheegay maalintii khamiista aheyd eh, lasoo dhaafay eh, sabdiga ciddaan ugu nimaadno inaan maaragtay tallaabo ka qaadayno oo aysan cawaaq xumo la kulmayso nin walba cabsi iyo welwel ayuu maalintii sabdiga uu suuqa ku xirmay Eh, maaragtay ayagoo nin walba uu ka fakarayo maxaa kugu dhici doona Eh, say noqon doontaa eh, intaasoo dhan annagana ka oday ahaan dadaallo badan eh, guddiga suuqa oo ay sameeyeen inay ku guulaysan waayeen inay maaragtay eh, suuqa loo dhimriyo eh, si tartiiba oo terminology ganacsi loola hadlo Eh, wasaaradda maaliyadda oo uu hogaaminayo agaasimaha dakhliga ayaa inta badan mas-uuliyadda qaadanaya waxaa noo timid eh, ciidamo oo nabad sugida oo kuwii canshuurta maaragtay lahaay oo canshuurta dadka kala xisaabtami jiray ee buluuska aan ahayn ee nabad sugid ah ayaa noo yimid ayagoo dhahaya annagaa ka mas-uula annagaa naloo soo xil saaray ciddii maaragtay awaamiirtan eh, maaragtay aan farna qaado weysana Eh, waan xiraynaa eh, meheradahan ka xiraynaa ma furnaanayso iyo cagajuglayn cabsi iyo welwel lagu abuuray ganacsigii ayay sameeyeen si cadayna u sheegeen in maaragtay eh, wasa- cid annaga naga koraysa iyo cid naga hoosaysa midna aadnaan la kulmayn aadna ku qasban tihiin wax alla wixii nala yidhaahdo waxay ganacsatadu wax walba ugu daran oo ayagoo dhibaatadaas culus la xaqiraayo aan wax la weydiinayn in haddana maaragtay nalagu hajabayo eh, tiimam kale ayaa matalaadda sii haynaa haddaadnan saan yeelin oo sidaan rabna aanan yeelin tiimam kale eh, iyo gruubbo kale ayaan siinaynaa runtii waxaan noo qalmin oo aan noo qaadmin inna la yidhaha nala dhegaysan maayo warkiinna nala aqbali maayo markii la hadlana eh, la yidhaah xeer ilaalinaani lagu yeeraa arrin aan qaado weynay oo runtii maaragtay eh, aad iyo aad maaragtay noo dhibta ayay noqotay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waxaa nugu soo maqan weerar ka dhaca jasiira balse ku soo dhowaada xubinta faa'iidada caafimaadka waxaana soo jeedinaya ditor maslax oo ka tirsan isbeddelka guud ee kunye barrow أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين ee xalaqadeen caawa waxaan ku qaadan doonaa ee, miraha ee, liinta nooceeda bambeelmada ama orangeska loo yaqaano ee, orangeska ama liinta bambeelmada ee, waxay ka mid tahay khudrawaadka aan kasoo sheekeynaynay xalaqaadkeenii hore ee, runtii waxay ka mid tahay ee, miraha aadka iyo aadka loogu isticmaalo geygeena soomaaliya ee, runtii waxayna bixisaa maadooyin badan ee, faytamiinaadka iyo macdinta ka mid ah ee jirkeenu u baahan yahay ee, runtii liintan ama liinta nooceeda loo yaqaano bambeelmada ee, waxay ka kooban tahay vitamin c oo tiro badan ama maadada fiberka caloosha jilcisa ee mataqaanaa calool socodka u fiican ayay in badan oo ka mid ah ayay ay ka ay mataqaanaa ay leedahay ama ay bixisaa meelaha marka aan ka heli karno vitamin c gaas iyo fiberka ugu badan inteeda badan shaqooyinka ay qabatana waa u tegi doonaa marka waxay ka mid tahay lintan marka waxyaalaha aadka iyo aadka loo isticmaalo ee dadkeenu aada uga faa'iidaystaan marka laga yimaado khudaarta kale iyo fawaahihda kale noocaana aadka loo isticmaalaa la dhihi kara waxaad arki kartaa qofka markuu xanuunsado ama xoogaa uu dareemo dhiig la-aan inay dadka islamarkiiba ay dhahayaan liin mataqaana loo loo qasaa qofkan subax kasta ama liinaa loo soo gada ama liinaa u dalbay inay dadka dhihi jireen saas daraaddeed marka shaqooyinka ama waxyaalaha ay jirkeen u qabanayso liintan ama laga faa'iidi karo isticmaalkeeda waxaa ugu horeeya inay awood siiso qofka immunitiga ama awoodda jirka firfircoonina ay geliso ay adkayso islamarkaasna wareega dhiigga ay kor u qaado ayay samaysaa sidoo kale waxaa ka mid ah maadadan fiberka caloosha jilcisa ama constibationka u fiican fiberka la yirahdo ayay bixisaa marka haloolo socod fiican ayuu helaa qofka marka isticmaala liinta wuxuu helaa duftii iyo maadadii fiberkii marka caloosha si fiican ayay u baxaysaa sidoo kale waxay ka hortagtaa liinta bambeelmada aragga indhaha iyo mataqaanaa cudurada ku dhaca indhaha sida caadka indhaha laga fiiqo ama dadka caadka laga qalo ayay u fiican tahay ama habeenisada waxa loo yaqaano ama indhaha oo biyo gala dhammaan cudurada indhaha ku dhaca ayay ka hortagtaa iyadoo ay bixinayso hemoglobin concentration wareega dhiiga ama h b ga ay kor u qaado sidoo kale waxay kor u qaadaa xagga mataqaanaa xagga taranka iyo dhaqdhaqaaqa xagga raganimada ayay kor u qaadaa labadaba xagga ragga iyo dumarka intaba way ziyaadisaa hormoonada ay soo saarto ama mataqaanaa inay shahwada ay badiso intaba way samaysaa iyo dhammaan cilalka oo xaggaas oo ka jira xagga galmada ayay kobcisaa ee wax badan ay ka qabataa sidoo kale waxay kor u qaadaa qofka jawigiisa jawi oo horumarsan ayay qofka siisaa islamarkaasa happiness ah farxad ay ku dheehan tahay oo markaasi qofka uu dareemayo caafimaad qab ayay markaasi bixisaa sidoo kale waxay la dagaalantaa da'da dadka in markaasi ay ka dhigto da'da qofka inay markaasi ay horomariso oo islamarkaasna qofka maqaar qurxoon iyo markaasi weji qurxoon oo jirkiisa xoogaa nashaad laga dareemo qofka aadku isticmaalo liinta bambeelmada aadku isticmaalo sidoo kale waxay la dagaalantaa cudurada viruska keena ama viral infectionka loo yaqaano oo jirka ku dhaca dhammaan qeybahooda kala duwan ayay u fiican tahay inay ka hortagto waxay yaraysaa walaaca iyo welwelka anxiety-ga waxaa la yidhaahda ama stresska ayay yaraysaa islamarkaasna waxay kor u qaadaa caafimaadka ilkaha iyadoo ay bixiso xaddi badan oo vitamin c ah saan soo sheegnayba islamarkaasna ka hortagta cudurka loo yaqaano scarviga ama cudurka ka yimaada vitamin c la-aanta ka imaada ayay ka hortagtaa sidoo kale waxay kontrooshaa bresharka dhiigga kaas oo wareejiya qulqulka xididada dhiigga qeybaha arteriga iyo xididada venuska ka hortag badan ayay u samaysaa dhammaan markaasi controolka bresharka dhiigga ama cadaadiska dhiigga waxay ka hortagtaa maqaarka muuqaalkiisa in waxyaalaha hoos u dhimaa ay ku imaadaan sida nabraha ama finanka ama nabraha ku reeba maqaarka markaasi scarska waxa loo yaqaano ku reeba ayay ka hortagtaa ama ay meesha ka saartaa sidoo kale waxay ka hortagtaa cudurada ku dhaca maqaarka khaasatan skin cancerka ama maqaarka oo maqaar kale dul fuula ama nudayaal cusub oo dhintay inay maqaarka ku koraan ayay ka hortagtaa sidoo kale waxay hormarisaa saan soo sheegnayba xagga dheefiidka iyo digestionka ayay kaalin weyn ka qaadataa waxay ka hortagtaa cudurada ku dhaca wadnaha iyo xididada la xiriira cardiovascular disease ayay ka hortagtaa waxay daryeeshaa tinta tinta ayay bixisaa islamarkaasna dhaldhalaalisaa ay markaasi maaragtay dhirarka iyo mataqaanaa inay bido intaba ay ka ilaalisa waxay u fiican tahay dadka neefta qaba ama aasmada dadka qaba ayay aada ugu fiican tahay sidoo kale dadka beerka laga haaya keliyaha laga hayo dhammaan xibnaha muhiimka uur ku jirta dadka laga hayo sidoo kale waxay la dagaalan infecshano badan oo ku dhaca jirka bani aadamka qeybta neefmareenka qeybta kaadimareenka iyo dhammaan iyo kuwa la midka ay u fiican tahay waxay sidoo kale u fiican tahay caafimaadka maskaxa guud ahaaneed qofka maskaxda laga haaya ama xanuunada maskaxda haaya ayay si guud u fiican tahay waxaan soo sheegnay inay wareega dhiiga ay firfircooni geliso wax badan ay ka qabato sidoo kale waxay u fiican tahay calool fadhiga iyo cudurada ku dhaca dhammaan caloosha ayay aad iyo aad ugu fiican tahay aadaan u mahadsantihin لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay taliyayaal ciidan oo taabacsan xasan sheekh ayaa weeraray saacada ka hor guddoomiyaha deegaanka jasiira waxayna halkaasi ku dileen guddoomiyaha walaalkiis iyo askari haddaba maxay tahay sababta waa kan guddoomiyaha jasiira tobanka bisha febraayo annagoo een, aniga iyo taliyaha daraawiishta ee deegaanka jasiiro ee koonfur galbeed oo joogna een, gurigii aan ka deganayn deegaanka ayaa waxaana soo gashay saddex cabdibilo een, oo weerar ah saddexda cabdibilo markay soo galeen albaabkii xoog ku soo dardareen xoog markay ku soo dardareen anaa ku soo baxay oo waxaan dhahay taliyaha shaqadiisu iska siibatay oo howlo asaga u gaar eh oo amnigii khuseeyo maxaa la lahaa waday markaasaa een, markaan ku soo baxaan dhahay maxaa dhacay maxaa jiro Waxaa- waxaa isla markii soo booday een, taliyihii booliisihii militaariya oo dhahaayo adiga iyo ciidankaaga iyo gurigaba waa lala wareegay guriga aad degan tahay oo maxaa dhacay markaan dhahayna ee, wuxuu leeyahay een, een, een, badbaado qaran aa meeshaan ku diyaarinaysay markaasaa waxaan dhahnay warniyahow anaa meeshii guddoomiye ka ah adna anaa ay hoos imaataa oo maxaa la amniga deegaanka anaa mas-uul ka ah waxa aa sheegaysid iyo badbaado qaran ma jiraan gurigaan anaa degan guddoomiyahaagii ahay deegaankan guddoomiyaheedii ahay anshaxa ilaali xasaanadda aan leeyahay iyo maamulka aan ku ahay madaxtinimada aan ku ahayne ilaali war waxaas mii karaane aawa kii kaloo dhah markaasoo dha meeshaan shir ma ku qabsan kartiin waa saddex taliyo qaraabo ah soo tashtay xalayna ku soo tashteen in ay ay annaga nalaayaan gaar ahaan aniga guddoomiyaha ah in ay dilaan oo iqaarijiyaan ku soo tashtay wuxuu ku dhahay soomaaliya dhan anaa mas-uulka ahoo dhahay xasan sheekh inuu adeerkay yahay ma moogtahay markaasoo dhaa ma xasan sheekhaa iga xigtaa wuxuu dhahay inaan kaa xigay in kaleeta hadda ku tusaa oo dhah markaasaa wuxuu s- aa- intaas markaa soo dhexgala waxaan dhahay cid aad ka xigtid ma jirto madaxweyne xasan sheekh madaxweynihii jamhuuriyadda waaye gurigeyguna ku dhegan yahay waa kaa sawirkiisa meeshaasuu ku dhegan yahay asagaana ugu sareeyo ee cid aa ka xigto ma lahan asluub yeelo guriga iga bax markaasoo dhahay iyagana ii xerxera een, qoryahana ka aruuriya markaasuu dhahay qoryaha ka aruuriya cid aa tallaabo ka qaadi kartid ma leh naf ha gooynin jooji aan dhahay war ciddii ee, qoriga aad ka qaadi weysaa madaxa ka toogtoo dhah sidaasayna u dhacday een, wiil ila dhashay oo guriga joogo madaxa madaxa xabad bartaasaa looga dhuftay oo waa ku talagal dhashiikaa lagu dhuftay gurigii waa billiqaysteen waana burburiyeen laba naf waa go'day oo maxaa la dhahaa walaalkay iga yaraa waa dileen een, maxaa la dhahaa een, askari kale oo ee, staafkayga gaarka ahaana waa dileen nin walba haddii qabiil ay tahay dowladnimo meeshaan ma taalo markaas anigii oo guddoomiyahoodii ah waa ay ixtiraami waayeen oo dhahaya naf ha goynina naf ha goynina
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي